Agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland Abshir Yuusuf oo ka warbixiyey kulan ay mas-uuliyiinta wasaaraddu la qaateen wakiilka cusub ee hay-adda ICRC ee deegaanada Jubbaland kaasoo booqday xarunta wasaaradda caafimaadka Jubbaland ee magaalada Kismaayo agaasimaha ayaa sheegay in kulanka looga hadlay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanada Jubbaland iyo wax ka qabashada cudurrada faafa oo uu ka mid yahay cudurka jadeecada oo ka dilaacay degmada Kismaayo iyo deegaano kale oo hoos yimaada shirku wuxuu daarnaa isbarasho iyo soo dhoweyn wakiilka cusub iyo sidoo kale inaan la wadaagno xaaladda caafimaad ee deegaanada Jubbaland oo runtii muddooyinkan dambe xaalado culus wajahayay gaar ahaan inta badan waxaa yaraaday sidaan ognahay deeqihii caalamka ka imaanayay ee si guud arrimaha bini-aadamnimadii iyo gargaarka oo caafimaadka ugu horreeyey waxaan la wadaagnay in xarumo badan ay naga gelayaan gaab ama sidoo kale taageero la-aan xarumo inay qaarkood xirmeen kuwana cabsi looga qabay inay xirmaan sidii marka aan uga faa'iidaysan lahayn resourciga iyo iyo taageerada ayna siin karaan i c r c sidoo kale waxaan la wadaagnay oo aan ka wada hadalnay xaaladaha cudurrada faafa ee deegaanada jubbaland ka dilaacay gaar ahaan xanuunka jadeecada oo waayihii u dambaa sanadkii ugu dambeeyeyba in badan ka taagnaa magaalada kismaayo iyo deegaanada ku xeeran waxaan la wadaagnay in dad badan oo xanuunkaas ilmo iyo dad waaweynba isugu jira ay maanta ay jifaan qeybta lagu taageero ama lagu daaweeyo xanuunka jadeecada ee isbitaalka guud ee magaalada kismaayo in wasaaraddu ay dadaal badan ay hayso sidii tallaal loo gaarsiin lahaa dadka inta badan deegaanada ay ka imaanayaan dadkaas inkastoo aan ognahay in kiisaska ugu badan ay ka imaanayaan deegaanada galbeedka iyo koonfurta magaalada kismaayo marka dadkaas in lala tacaalo ciddii soo gaari karta deegaanada la gaari karana in tallaalkii la gaarsiiyo sidoo kalena in taageero fiican iyo daaweyn loogu siiyo xarunta lagu xanaaneeyo ama lagu daaweeyey jadeecada ee isbitaalka runtii inta badan waxaan isla garanay in taageero yarida caalamka ka imaanaysa inay saameysay adeeg bixinta caafimaad laakiin waxay noo ballan qaaden inay raadin doonaan inay u qareemi doonaan deegaanada jubbaland iyo dhibaatooyinka jira inay gacan naga siin doonaan waxaana isla garanay in si guud looga wada shaqeeya arrimahaas aad iyo aadna ugu mahad celinna a c r c waxay inta badan taageertaa isbitaalka guud ee magaalada kismaayo oo ay qaybo badan oo ka mid ah ay gacanta ku hayso muddo dheerna ay naga taageeraysay waa uga mahad celinaynaa sidoo kale iyagoo soo marsiinaya hay-ado kale n j oyaan waxay taageeraan xarumo caafimaad oo ku yaalla guud ahaan jubbaland gaar ahaan gedo iyo sidoo kale iyo gobolka jubbada hooseba kulanka ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda caafimaadka la qaateen wakiilka cusub ee i c r c uu usoo magacowday deegaanada jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli qaar ka mid ah hay-adihii caalamiga ah ee ka howlgeli jiray deegaanada jubbaland ay joojiyeen deeqdii ay ku bixin jireen horumarinta adeegyada caafimaadka ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland